بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena ca uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo sagaal ee suuratu huod waxaanu ku joogaa aayadda labiyo labaatanaad ee suuratu yuusuf allah waxau idhi subxaanah falaa taku fii miryatin mima yacbudu haaulaa'i maa yacbuduuna ilaa kamaa yacbudu aabaa'uhum min qabl wainnaa lamuwafuuhum nasiibahum gayra manquus haadihi alaaya waxaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam la leeyahay marnaba ha ka shakiin kuwa gaalada ah waxay caabudayaan iyo asnaamtooda inaannu cadaabayno oo abaalkooda la marinayo sidii kuwii ka horreeyey baa lagu sameeyey oo abaalkoodoo waafi ah oon waxba ka dhinnayn in la siin doono waxaa kaloo aayaadkan ku sugan amrullaahi subxaanahu wa tacaala linabiyihi muxamedin sala allahu calayhi wasalama wa saa'ir almu'miniin bilistiqaamah wa iqaamati asalaati waasabr waxaa aayaadkan ku sugan amrid la amraayo nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam iyo ummadda mu'miniintaee rumaysay ee raacdayba inay ku toosnaadaan diinta xaqa ah oo aanay ka baydhin iyo inay salaadaha oogaan kuna sabraan allah waxau idhi subxaanah faastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tatqow innahu bimaa tacmaluuna basiir ilaa an qaal wa aqimi asalaata tarafay annahaari wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikraa lildaakiriin wasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sunnat ullaahi fii ihlaaki alumami almaadiya bidulmihim dariiqa hore rabbi u jideeyeen marnaba beddelmayn oo ah in umamkii horee dembaabee dulmiga galay ilaahay dulmigooda ku halaagay oo ku baabi'iyey falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna can ilfasaadi fi alardi ila qaliila miman anjaynaa minhum waatabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiihi wa kaanuu mujrimiin wmaa kaana rabuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa muslixuun waxaa kaloo aayaadkan ku sugan taxdiiru lmu'miniina min alikhtilaafi fi ddiin digista looga digayo dadka mu'miniinta ah inay diinta isku khilaafaan oo ay ku kala baydhaan oo dariiqooyin kala duwan diinta dhexdeeda ay ku noqdaan walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabuk walidalika khalaqahum watamat kalimatu rabbika laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaddaas inaanay dadku ka zuulayn inay noqdaan kuwo iskhilaafaya oo kala duduwan oo khilaaf iyo tafaruq inuu dhexdooda dhacayo ayaa rabbi uu tilmaamay subxaanah laakiin khilaafkaasi inuu dhacayo waa sunna kowniya qadariya walaysat sharciya waa sunno kowniya oo qadar alla uu qadaray laakiin wax sharciya oo laynaga dalbo rabbi uu raalli ka yahay ma aha oo wax alla uu qadaro dee kufriyo iimaan labadaba waa koobsanaya markaa sunanta kowniga iyo waxyaabaha rabbi uu qadaray laakiin rabbi aanu raallida ka ahayne uu inoo diiday ayay ka mid tahay iskhilaafka diinta dhexdiisu ilaa man raxima rabbuk istitnaha laga soo reebay kuwa mukhtalifiinta ah ee la yidhi rabbi inta uu u naxariistay mooyaane waxa istitnaha iyo soo reebista ilaa ay tilmaamaysaa anna almu'miniina alkhullas laa yakhtalifuuna fii diinihim mu'miniinta dhabta ah ee si dhaba diintooda ugu dhaqma diintooda kuma kala tagaane way ku kulmaan oo gacmahay isku qabsadaan marka addaa'ifatu almarxuuma kuwa loo naxariisanayaa diinta iskuma khilaafaan ee kuwa cadaabka iyo cuquubada mutay ayaa diinta isku khilaafa oo ku kala taga waxaa kaloo aayaadkan ku sugan anna min xikami qasasi annabiyi sala allahu calayhi wasalam ow qasasi alqur'aan waalumami waalambiyaa xikamka ku jira qisooyinka nebiga looga qisoonayo umuurtii ambiyadii hore iyo umamkooda dhex martay xikamka ku jira waxaa ka mid ah tahbiitu fu'aadi annabiyi sala allahu calayhi wasalam wadikraa lilmu'miniin wa taxdiiran lilkaafiriin waa sugitaan qalbiga nebiga la sugayo oo niyadda iyo laabta loogu dejinayo waayo qofka marka looga warramo ee loo sheego waxaa ku dhacay in looga horreeyo oonay gaar ku ahayn musiibada iyo dhibaatadu waa u fududaanaysaa oo waxaa la yidhaha albalaa'u idaa camma khafa balaayadu hadday caam noqoto dadka ay wada saamayso waa fududaataa haddayse adiga kugu gaar tahay dareen iyo damqasho gaaray kugu reebaysaa markaa tasliyo iyo laabqaboojin bay nebi moxamed u tahay sala allahu calayhi wasalam wararka ambiyadii hore iyo umamkooda ee looga warramayo wa kullan naqusu calayka min anbaa'i arusuli maa nuhabbitu bihi fu'aadak waxaa kaloo ku jira dikraa lilmu'miniin mu'miniintana waxay u tahay xasuusin iyo waano ay ku waantoobayaan oo wadikraa lilmu'miniin waa mawcidatun wa dikraa lilmu'miniin waxay gaaladana u tahay waciid iyo goodi iyo hanjabaad loogu hanjabayo oo la odhanayo haddaad kuwii hore halkay mareen martaan waxa idin heli uun kuwaa wixii helay marka marka lasoo koobo saddexda arrimood ee ku jira qasasku waxa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam oo qalbiga iyo laabta loogu sugayo mu'miniinta oo ay bishaare iyo waano iyo mawcida u tahay iyo gaalada oo hanjabaad iyo hadidaad ay u tahay hadday ka reebtoomi waayaan waxa ay samaynayaan wa jaa'aka fii haadihi alxaqu wa mawcidatun wa dikraa lilmu'miniin waxaa kaloo ku sugan aayaadkan bilowga suuratu yuusuf oo ah suura makiya aayaadkeeduna ay yihiin boqol iyo koob iyo toban aayadood bilowga suuradda waxaa lagu tilmaamay sifaadka qur'aankan kariimka uu leeyahay iyo tilmaamihiisa qiimaha badan oo inuu yahay kitaab xaqa iyo baadilka kala bayaaminaya inuu yahay qur'aan luqo carbeed alla ku soo dejiyey luqada carabiga ana loogu soo dejiyey si ay dadku macaanidiisa u fahmaan oo ay u gartaan aliflaamraa tilka aayaatu lkitaabi almubiin innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay qasaska qur'aanka oo qisada nebi yuusuf ee suuraddan aynu ku qaadan doonnaa ay ugu horrayso ama ay ka mid tahay inay yihiin axsanu lqasas wax dadka looga warramo ama looga sheekeeyo qisooyinka ugu wanaagga iyo qiimaha badan inay yihiin waxaa loogu qisoonayaana nebiga ay tahay qur'aanka loo waxyoonayo waayo isagu goobjoog ma ahayn oo nebi yuusuf iyo wakhtigiisii wixii dhacay dee mid goobjooga oo ka warhaya oo og ma ahayne qur-aankaa loogu waxyooday oo loogu sheegay naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bimaa awxaynaa ilayka hada alqur'aan wain kunta min qablihi la min alghaafiliin kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamo halkan uu ka bilaabay qisatu nebiyillaahi yuusuf calayhi asalaam maca ikhwatih qisadii nebi yuusuf iyo walaaladii dhex martay iyo xasadkay walaaladii ku xasdeen nicmaduu ilaahay ku galladaystee uu siiyey iyo shirqoolkay walaaladii u dhigeen markay ceelka gunta u dhigeen iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala sidii uu uga soo badbaadiyey ceelkaa iyo nicmadii uu ku mannaystay ee nebi yuusuf uu ku galladaystay arrimahaas ayaa aayaadka kale suuratu yuusuf ay ka warramayaan allah waxa uu idhi subxaanah falaa taku ha ahaanin nebi muxamedow fii miryatin shaki dhexdii mid ku sugan ha ahaanin oo mimaa wixii ha ka shakiin yacbudu ay caabudayaan ha ulaa'i kuwaasi ee asnaamta ah kuwaa gaaladu waxay caabudayaan ee asnaamta ah ha ka shakiin maa yacbuduuna ma caabudayaan ilaa kamaa yacbudu siday u caabudi jireen mooyaane aabbaa'uhum aabbayaashood min qablu hore uma caabudayaan kuwani asnaamta siday aabbayaashoodii ka horreeyeyba u caabudi jireen oo kale mooyaane wa innaa annagubaa alla widhi lamuwafuuhum kuwo u oofinayo u dhammaystirayaannu nahay kuwaa asnaamta caabudaya nasiibahum qaybtooda ay cadaabka ku leeyihiin waa u dhammaystiraynaa ghayra manquusin xaal uu nasiibkaas yahay mid aan laga nuqsaaminayn oo loo dhammaystirayo oo xaalada khayra manquusin ee nasiibahum laga xaalaynayo waxay uun ta'kiid u tahay lamuwafuuhum waayo lamuwafuuhum baa laga fahmay wafaaga in loo dhammaystirayo waxba laga dhimayn markaa dhammaystirkaasunbaa lagu sii adkeeyey khayra manquusin ku aan waxba ka dhinnayn wa innaa annaguba alla widhi lamuwafuuhum kuwo u oofinayaanu nahay kuwa gaaladee asnaamta caabudaya nasiibahum ay xadahum min alcadaabi qaybta ay cadaabka ku leeyihiin kuwa u dhammaystirayo u oofinayaanu nahay ghayra manquusin xaal uu yahay nasiibkoodaasi mid aan laga nuqsaaminayn oo loo wafaynayo alla waxau idhi walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay fakhtulifa dabeed waa la ysku khilaafay fiihi kitaabka towraad dhexdiisa maa bayna mukadibin wa mu'min kuwa rumeeye iyo kuwo beeniye ayaa loogu kala kacay oo la ysugu khilaafay alla waxau idhi walowlaa kalimatun kelmadii haddii aanay jiri lahayn way jirtaaye kelimada oo sabaqad hormartay hiya kelimadu taasoo min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaatay nebi moxamedow kelimadaa rabbi hore u xukumay haddii aanay jiri lahayn way jirtaaye laqudiya waa la kala xukumi lahaa baynahum dhexdooda oo waxaa looga jeedaa ay yacni haddaanay kelmad hore jiri lahayn oo ku dareertay bitaakhiiri alxisaabi waaljazaa'i lilkhalaa'iqi ilaa yowmi alqiyaama sida suyuudi uu jalaalaynka ku tilmaamayo muraadku waxa weeyi haddaan ilaahay hore u xukumin xisaabta addoommada iyo abaalmarintooda inuu qiyaamaha dib ugu dhigay oo halkaa lagu kala xukumi doono xukumkaasi haddaanu jiri lahayn haddaa adduunyada lagu kala xukumi lahaa gaalada iyo mu'miniinta allah waxau idhi wa innahum iyagu la fii shakin shaki dhexdiiba ay ku sugan yihiin oo minhu yacni waxa weeyaan kitaabka towraada ayaa ay shaki kaga sugan yihiin shakiga oo muriibin shaki kale ku sii ridaya shaki shaki saaran oo macnaha culus ayaa ay kaga sugan yihiin kitaabka towraad iyo kutubihii kale samaawiga ahaaba wahaakadaa mushrikii quraysh wa ahlulkitaabi fii zamani nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa kuwaa hore la mid ah kuwii ahlu kitaabkii nebi moxamed la wakhtiga ahaa iyo mushrikiintii ree makee quraysheed iyaguna sidaasunbay uga shakisnaayeen kitaabkii hore iyo kii dambaba alla waxau idhi wa inna kullan mid wal oo kuwaa iskhilaafay ka mida tanwiintan waxaa la yidhaha tanwiin ulciwad oo mudaafu ilayhi maxduufay ciwad ama naa'ib ka too beddel ka tahay marka wa inna kullan ay wa inna kulla almukhtalifiina ilaan waxaa la soo sheegay dad kutubtii iyo diinta isku khilaafay marka macnuhu waxa weeyaan wa inna kullan ay wa inna kulla almukhtalifiina kuwa diinta iyo kutubta isku khilaafay dhammaantood lamaa layuwafiyannahum wallaahi layuwafiyannahum ilaahay waa u oofin doonaa rabbuka rabbigaa waa u oofin doonaa acmaalahum ay jazaa acmaalihim camalladooda abaalkii ka dhashay ay mutaysteen waa loo dhammaystiri doonaa oo waa la marin doonaa halkan waxoogaa aayaddan qiraa'aadkeeda iyo icraabteedaba waxoogaa ishkaalaada ku jira laakiin waxaynu maraynaa labada ugu soo dhowee ugu fudud mid waa ka aynu imika maray oo kaa macnihiisu waxa weeye inna waxaynu ka dhignay mid camal falayso oo dee tansibul isma wa tarfacu alkhabar oo kullan waa isamkeedii layuwafiyannahum jumlada dambe qasamiyaduna khabarkiibaa dhacaya lamaa oo wada socotana waxaynu ka dhignay sila ama tawkiid oo waa mara yacni waa kelimaadka ay culimmadu markay sheegayaan yidhaahdaan masiida litawkiid macnaha waxaa loo keenay adkayn laakiin macno gaara iyo icraab gaara ma leh marka waa sidaynu maray oo lamaa macno gaara maynaan siine oo siluun baynu ka dhignay amase tawkiide waa in la yidhaahdo wa inna kullan ay wa inna kulla almukhtalifiina layuwafiyannahum rabbuka acmaalahum halkaana khabarku dhaco oo macnuhu yahay kuwa iskhilaafaya dhammaantood rabbigaa abaalkooda waa u oofinayaa waxaa kaloo bannaan lamaada in laga dhigo naafiya jaazima oo tii nafigeedu uu ahaa mutawaqacu thubuut oo waxaan weli dhicin laakiin la filanaayo inuu dhici doono lamaa yaduuquu cadaabi oo kale weli cadaabkayga may dhandhamin wayse dhandhamin doonaan marka marka taa macnaheedu wuxuu noqonayaa wa inna kullan ficilka markaa ay jasminaysana waa la soo qadarayaa yacni layuwafiyannahum rabbuka jumlada qasamiyada ah iyo laamta muwadi'atun lilqasam waxay noqonaysaa jumlo bilaa yacni istinaafiyo la bilaabanayo oo jumlada hore halkaasay ku dhammaanaysaa marka lamaada loo soo qadaro ficil ay jasmiso taana macnaheedu waxa uu noqonayaa wa inna kullan ay wa inna kulla almukhtalifiina kuwaa iskhilaafay dhammaantood lamaa ay lammaa yuufawhaa weli looma oofin abaalkay mutaysteen oo macnaha acmaashay sameeyeen jasihii iyo abaalkii ka dhashay weli looma oofin layuwafiyannahum lawallaahi layuwafiyannahum wuu u oofin doonaase rabbuka rabbiga acmaalahum ay jazaa acmaalihim camaladooda abaalkii ka dhashay rabbiga waa u oofin doonaa marka wa inna kullan lammaa yuufawhaa halkaa jumlada horaa ku dhan oo macnaheedu yahay kuwan iskhilaafaya dhammaantood weli abaalkay muteen lama marin oo looma oofin ilan weli adduunyay joogaane layuwafiyannahum rabbuka acmaalahumna waxaa lagaga khabrayaa ama lagaga warramayaa dee abaalkoodii in loo oofin doono waana jumlo bilaabana soo hor lo cusub oo jumla istinaafiya sideenne horeynu maray haddaynu ku soo celinno lamaada waa marka sile iyo tawkiid laga dhige macno gaara aan la siin waana tarkiibka isasaarka ugu sahlan marka wa inna kullan ay wa inna kulla almukhtalifiina kuwaa iskhilaafaya dhammaantood lamaa layuwafiyannahum waa u oofin doonaa rabbuka rabbiga acmaalahum camaladooda waa u oofin doonaa waayo innahu rabbigaa bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan khabiirun kii xogogaal u ah ee og weeyi fastaqim toosnow nebi muxamedow kamaa umirta sida lagu faray u toosnow adiga iyo waman cidda taaba toobad keentay huwa manku macaka adiga la jirkaaga toobad keenay ey walyastaqim man taaba macak adigu nebi muxamedow toosnow sida lagu amray waman taaba macaka ay walyastaqim man taaba macak cidda la jirkaaga iyo macaaga toobad keentee ku rumaysayna ha toosnaadaan walaa tadqaw walaa tadqaw hana xadgudbina oo dabarka ha goosannina waayo innahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag badan ee og weeyi walaa tarkanuu ha u iilannina ilaaladiina kuwii xaggooda dalamuu dulmiga falay kuwaa ha u iilannina oo fatamasakum annaaru waa jawaabu nahyiga e oo fatamasakum markaa ay idin taabato haddaad u iilataan waa jawaabkii nahyiga e annaaru naari ay idin taabato si aan naari idiin taaban kuwaa daalimiinta ha u iilannina oo garab iyo gaashaan ha u noqonnina wamaa lakum idinmana sugnaanin min duuni illaah alla sokadii idinma sugnaanin min awliyaa ay min acwaanin yacnii kuwa idiin kaalmeeya alla sokadii idinma sugna humma laa tunsaruuna dabeed laydiin hiilin maayo oo xagga allana laydinka hiilin maayo cid kale oo u ciirsataan oo idin caawisana heli maysaan haadihi al aaya cabdilaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi radia allaahu canhu wa ardaah sida aysarkuba nahrulkhayrka hoose oo abuubakar jaabir aljazaa'iri ku tilmaamayo ibnu cabbaas waxa uu yidhi ma nazla calى rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam aayat hiya ashaddu walaa ashaqu min hadihi اlaaya nebi moxamed weligii kumay soo duldegin oo laguma soo dejin aayad kaga culaysiya adayg badan aayaddan fastaqim kamaa umirta saa darteed baa abuu bakar markuu weydiiyey cirada kusoo degdegtay nebi moxamed salى اllahu alayhi wasalam wuxuu ku yidhi shayabatni huudun wa akhawaatuha waxa iga ciraysiiyo cirada iga soo saaray suuratu huud waxa ku sugan iyo suwarka ay walaalaha yihiin ama ay isku midka yihiin riwaayaadka qaarkood baa nebigu ku tilmaamay suwarka wa akhawaatuhaa uu ku ishaarayo oo waxa weeyaan waalmursalaat waalwaaqica wa ida shamsu kuwirat wa cama yatasaa'aluun waa suwarkaas qiyaamadiiyo ahwaasheeda ka warramaya aayaddaas markaa fastaqim kamaa umirta waxay culayska intaa leeg u yeelatay waayo haddii la odhan lahaa uun fastaqim toosnow lahaana al amru arrinku waa fududaan lahaa laakiin waxaa la yidhi kamaa umirta sida lagu faray maaha adigu sidaa doonto maaha hawadaadiiyo rabitaankaaga sida rabbi ku faree uu ku amray uun u toosnow halkaa waxaa laga qaadanayaa dee alistiqaamatu laa takuunu calaa xasabi alhawa toosnaanta diinta lagu toosnaanayaa ma noqonayso ruux walba sida uu rabo laakiin waxay noqonaysaa calaa xasabi alamri waannahyi sida lagu faray amase laguu diiday in wixii lagu amray aad qaadato wixii laguu diidayna aad ka tagto waayo hanuunka iyo toosnaantu hawada qofka iyo rabitaankiisa ma raacsana diintuna ma aha wax qofka naftiisa uu halbeeg iyo qiyaas uga dhigto wixii isaga ku habboon ee uu doonana uu diin ka dhigayo oo shaadh diineedu u xidhayo wixii isaga ku qallooca ama uu diido ee aanu doonayna uu ka dhigayo waxaan diin ahayn diintu sidaa ma aha waayo hadday sidaa tahay dee nin walba hawadiisuu raaci lahaa labana isma raacdeene waa la kala beydhi lahaa oo nin walba waddaduu doonuu qaadi lahaa ibnulqayimna calayhi raxmatullah waxa uu yidhi markuu aayaddan fasiraayey aladii shayaba annabiya sala allahu calayhi wasalama fii suurati huud huwa qowluhu tacaala fastaqim kamaa umirta waxa ibnulqayimna uu yidhi waxa nebiga kaga cirraysiiye suuraddan huud ku sugnaa waxa weeye aayaddan fastaqim kamaa umirta marka hadallada a'immadaas iyo ibnu cabbaas waxay tilmaamayaan aayaddani mid sahlan oo fudud inaanay ahayn ee ay tahay aayad culus oo muhiimaddeeda leh laakiin waa ruuxii dhandhamiya ee macnaheeda dhuuxa ee si dhaba u fahma doonana inuu ku dhaqmo laakiin ruuxa doona uun dee xuruufteeda inuu akhriyo u dhaafo unu ku dhaqmin waa u fududahay waajibku markaa waxa weeye in toosnaanta diinta lagu dadaalo oo diinta sideeda loo raaco laakiin sideeda aduu doonasa aanad ka dhigin haddii xaalku la jiifiyaano bannaan noqdo oo mas'alada maalintay kugu yarka kan tahayna aad iska dudo maalinta kalena aad waxa weeyaan tidhaa waa saxdii dee taasi diin noqon mayse waa hawo hawo iyo hanuunna meel ma wada galaan ilaahay waxau idhi fastaqim kamaa umirta waman taaba macak nebi muxamedow u toosnow sida lagu faray adiga iyo inta ku rumaysay waa amar nahyi baa la raaciyo walaa tadqaw ha xadgudbina waa nahyun can ilifraadi watafriid waxaa loo diidayaa labada dacal dhinacna inaanay diinta uga dhicin ee halkeeda ay shay walba dhigaan oo aanay dhaafin ama aanay ka gaabin oo ifraadku waxaa la yidhaah shayga marka laga badbadiyo ee lagu talax tago ee marxaladii iyo mustawuhu taagnaa la dhaafiyo waa ifraad waa ku talax tag talax tagga iyo quluwiguna ma bannaana oo wax mashruuca ma aha waajibku waa waajib sunnuhuna waa sunne ma sinnee waa kala sarreeyaan waxay ifraadku noqonayaa sunnihii haddaad waajib oo kala gaadhsiiso ood isku adkayso muxaramkiiyo makruuhu waa kala duwan yihiin oo isku derajo ma aha dee haddaad makruuhii darajatulmuxaram geyso waxa weeyaan waa quluwi iyo ifraad wahaakadaa mubaaxaadka iyo waxa laynoo banneeyey iyo dee muxaramaadka ama waxa laynaga reebay wax isku mida maaha waa kala duwan yihiin marka walaa tadqaw horta inaan xadgudub iyo quluwi la samayn waa ifraadka ah waxaa kaloo xadguduba tafriidka ama gaboodfalka iyo gaabinta oo shayga halkii alla uu dhigay in laga gaabiyo on la gaadhsiin waa gaboodfaltaasi wa kilaa tarafay ilumuuri damiimun waddada labada dhinacba xagga gaabiska haddaad gasho iyo xagga talaxtagga labada dhinacba waa la ceebeeyo waa la caayay oo wax laysku ammaanay ma aha waxa laysku ammaanayna waa wasadiyada iyo dhexdhexaadkiiyo diinta si dhaba inaad ugu dhaqanto oo shay walba halkii la dhigay aad u dayso aanad aanad dhaafin aanad kana gaabin halkiisana aanad ka dhaafin oo aanad ku talax tegin markii amarka iyo nahyiga la bixiye fastaqim oo amar ah oo toosnaantii ah oo kor iyo kalba inaad u toosnaato kugu waajibinaysa caqiide ahaan iyo camal ahaan iyo cibaado ahaan iyo suluug ahaanba iyo akhlaaq iyo dhaqan ahaanba ayaa waxaa lagu xijisiiyey walaa tadqaw oo nahyi iyo reebitaan ah oo laynoo diidayo inaynu xadgudubno oo gaboodfal iyo talaxtag labadaba waa laynoo diiday waayo labaduba waa duqyaan iyo xadgudub waxaa lagu gebagabeeyey innahu bimaa tacmaluuna basiir jumladu waa fii mowdici tacliil waa sababayn iyo cillayn oo waxaa awaamirtaasoo dhan laydiin siinayaa nawaahidaana laydinka reebayaa waayo wax walba ilaahay waa arkaa oo waa og yahay waxaana ka dhalanaya inuu arkayuu og yahay dee inuu idinka abaalmarinayo oo dhinacna waxay ka xambaarsan tahay innahu bimaa tacmaluuna basiirun wacdun wa waciid dhinac waa ka ballanqaad iyo waxa weeyaan wacdi oo dee haddii aad toosnaataan abaal wanaagsan baa helaysaan dhinacna waa ka goodi iyo waciid iyo hanjabaad oo haddaad toosnaan weydaan oo xadgudubtaan dee cuquubo iyo cadaab baa idinku dhacaya haddana waxaa laga daba keenay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum unnaar warhooy ha u iilannina daalim diinta ka durkay oon shaqo ku lahayn ha u iilannina oo xaggiisa ha u leexannina oo garab iyo gargaar ha siinina si aan naari idiin taaban culimmadu waxay yidhaahdeen sida tafsiirka wajhu nahaar oo kale haadaa fii man rakana ila adaalim fa kayfa biaalim haddii goodiga iyo waciidkaa cabsida badan uu yahay ka xagga daalimka u yara iisha maxaad u malayn daalimka laftiisii isagu dulmiga falay ee dembiga galayn ah waa ka sii daran yahay waxaa kaloo saaxibu wejhi nahaar uu yidhi jacala allahu diina bayna laa'ayn walaa tadqaw iyo walaa tarkanuu diintii gebigeediiba waxay isugu soo ururto alla u yeelay labadaa laa dhexdooda walaa tadqaw walaa tarkanuu oo marka hore waxa lagu faray toosnaan iyo inaanad xadgudbin waxaana lagu sababeeye waayo ilaahay waa ku arkaya abaalkeedana waa ku marin labada midkaad samaysaba hadday istiqaamo tahay iyo hadday duqyaan tahayba waxaa laga daba keenay walaa tarkanuu oo toosnaada oo ha xadgudbina dalamadana ha u iilanina oo garab ha siinina marka diintii waxay isugu soo ururtay in istiqaamo dhaba lala yimaado in duqyaanka layska ilaaliyoon la samayn in dalamada iyo daalimiinta aan garab la siin ee laga durko waxaa lagu gebagabeeyey wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaa'a tuma laa tunsaruun ilaah sokadiina wax idiin hiiliyo idiin gargaaro heli maysaan xagga rabbina laydinka gargaari maayo oo ilaahayna idiin gargaari maayo cid kaloo idin caawisana heli maysaan allah waxau idhi wa aqimi salaata salaada oog nebi maxamedow tarafayi nahaari maalinta labadeeda gelin ama labadeeda dacal salaada oog oo dacalka ama cidhifka ama gellinka hore waa salaadii subax baa dhacaysa gellinka dambana salaadii duhur iyo salaadii casar marka cadeedu zuusho kadib wa zulafan iyo wakhtiyo oog ama saacado oo min alleyli habeenkii ka mid ah iyaduna waa maqribkii iyo cishaa'igii halkaasay shantii salaadood ku dhan yihiin waayo ina alxasanaati wanaagyadu yudhibna waxay tagsiiyaan asayi'aati xumaanaha oo macaasida waxaa lagu maydhaa acmaasha wanaagsan ee la samaynayo ilaahay waxau idhi daalika arrinkaas ay ilmadkuuru min alistiqaamati wamaa bacdah waxaa la soo sheegay toosnaanta iyo wixii ka dembeeye la isfaray dikraa waana weeyi liddaakiriina kuwa waantoobaya wax qaadanaya u sugnaaday waxaa loogu gaar yeelay waanada dadkoo dhan baa loo soo dejiye walintifaacihim biha waa kuwa kuwaan toobee wax ku qaatay daakiriintu wasbir sabir nebi maxamedow waayo fa ina allaha alle laa yudiicu ma dayaco ajraalmuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga sameeya kuwa camalkiiyo cibaadada alle hagaajiya kuwa dhaqanka iyo waxa weeyaan tacaamulka dadka hagaajiya waxa weeyaan kuwa abaalkooda rabbi ma dayaco ee sabir oo taacaadka ku sabir oo dunuubta ka sabir oo masaa'ibka ku sabir aayaddan wa aqimi salaata tarafay annahaari wa zulafan min alleyl sababka ay ku soo degtay waxaa caddaynaya xadiidka bukhaari ku sugan ee cabdillahi bn mascuud uu warinayo wuxuu yidhi nin ayaa dee dembi galay oo gabadh ka xaaraan oon xalaal u ahayn dhunkaday dhunkashada xaaraantaa markuu ku dhacay ayuu nebiga u yimid markaasaa nebiga aayaddani ku soo degtay markaasuu salaaddii amray ninkii oo uu yidhi salaadda ayaa waxaad samaysay kaa zuulinaysa oo kaa masaxaysa markaasuu yidhi yaa rasuul allah ma anigunbay ii sugnaatay markaasuu nebigu yidhi may ummadoo dhan bay u sugnaatay marka aayaddu waxay tilmaamaysaa dee macaasidiiyo dunuubta dhacaysa salaadaha iyo acmaasha wanaagsan inay zuuliyaan oy baabi'iyaan xadiidkii abidarna waa kii rasuulku ku lahaa ittaqi llaha xaydumaa kunta wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dardaaranaduu nebigu siiyey abuudar ee dhaxalgalka ah waxaa ka mid ahaa meel kastood joogtay iyo xilli kastaba alle ka baq markaad dembaabtana wanaag ka dabagee iyadaa wanaagga iyo xasanadaasi macsiyadii kaa masaxaysee waxa weeyaan dadkana wanaag iyo akhlaaq wanaagsan af iyo addinba kula dhaqan waxaa kaloo nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixayni min xadiidi abii hurayra ara'aytum low anna nahran bibaabi axadikum yaqtasilu minhu kula yowmin khamsa maraat hal yabqa min daranihi shay qaaluu laa yaa rasuula allah qaala fadalika mathalu salawaati alkhams yamxu allahu bihina alkhataaya rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam war bal waxaad ka warantaa nin albaabkiisa hortiisa webi u marayo oo maalintii shan jeer ka maydha wax uskag iyo waxa weeyaan wasakhi jidhkiisa miyay ku hadhi waxay yidhaahdeen maya rasuulkii allow wuxuu yidhi taa waxaa la mida salaadaha shanta ah oo ilaahay ku tirtiraa oo ku masaxaa wixii macaasi dadka ka dhacda falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna can ilfasaadi fi lardi ilaa qaliila miman anjaynaa minhum allah waxau idhi falowlaa kaana ay hallaa kaana maxay uga mid noqon weydeen min alquruuni ummadihii xaggooda maxay uga ahaan weydeen looga heli waayey min qablikum idinka hortiin xaal ay ahaadeen qarniyadiiyo ummadihii idinka horreeyey maxay uga mid noqon waayeen uluu baqiya ay asxaabu fadlin wa diinin baqiya lahum duuna gayrihim kuwa diin iyo dheeraad iyo fadli u saaxiiba u baaqi noqdo u hadhay oo dadka ay kaga duwan yihiin macnaha ummadihii hore maxaa looga waayey oy uga mid noqon waayeen kuwo fadli iyo diini ku baaqi tahay kuwaasoo yanhawna dadka ka reebaya oo u diidaya canilfasaadi fasaadka iyo xumaynta fil ardi arlada dhexdeeda la fasahaadinayo ee la xumaynayo ee lagu dembaabayo ilaa qaliilan istitnuu waa munqatic bimacnaa laakina sida suyuudiba uu tilmaamayo oo ilaa qaliilan laakina qaliilan ha yeeshee in yar oo minman kuwii ka mida anjaynaa aan badbaadinno minhum kuwaa hore ka mid ahaaday hee nahaw fa najow way u diideen dadka dunuubtii waanay badbaadeen sidaasuu soo qadarayaa jalaaleynku macnuhu markaa waxa weeye maxaa qarniyadiiyo umamkii idinka horreeyey looga waayey kuwa diin iyo fadli ku baaqi ah oo dadka dembiga u diida iyo dulmiga yacni waa laga waaye maxay u dhacday markaa istifaamtan ama maxaa loo waaye waa bimacna nafyi falowlaa kaana maxay u ahaan weyde ay lam yakun minhum ama maa kaana daalika yacni waxaan u jeedaa lowlaada muraadkeedu waa bimacna nafyi ayaa lowlaada looga jeedaa allah waxau yihi subxaanah falowlaa kaana ay hallaa kaana maxay uga mid ahaan weyde min alquruuni qarniyadiiyo ummadihii maxay uga mid ahaan waayeen oo looga waayey min qablikum xaal ay idinka hortiin ahaadeen ummadahaasi maxaa ummadaha iyo qarniyadaa ay uga mid noqon waayeen uluu baqiyatin ay asxaabu fadlin wa diinin baqiya lahum kuwo fadli iyo diini u hadhay kuwo fadli iyo diin u saaxiiba u baaqi noqday oo dadkii markay baaba'een ee xumaadeen ee ay doorsoomeen kuwo ay diini ku hadhay iyo fadli maxaa looga waayey kuwii hore kuwaasoo yanhawna u diidaya dadka cani ilfasaadi fasaadintiiyo xumaynta u diidaya fil ardi arlada la fasahaadiyo maxaa looga waaye ilaa qaliilan laakina qaliilan ha yeeshee in yar oo minman kuwii ka mida anjaynaa aan badbaadinnay oo minhum kuwaa hore ka mid ahaaday hee nahaw fa najow kuwaasi dadka waa u diideen dembigii waana badbaadeen waatabaca way raaceen aladiina wixii dalamuu dulmiga falay maa wixii bay raaceen utrifuu loogu nicmeeyey fiihi maaga wa kaanuu waxaanay ahaadeen mujrimiina kuwa dembiilayaal ah wixii loogu nicmeeyey iska raaceen oo ku tamatuceen ilaahayna ku caasiyeen sidaasay dembiilayaal ku noqdeen wamaa kaana maba ahaanin rabbuka rabbigaa ma ahaanin nebi moxamedow liyuhlika mid halaagaya ma ahaanin rabbigaa alquraa magaalooyinka bidulmin dulmi uu dulmiyaya darteed mid ku halaagaya rabbi ma ahaanin ummadaha walxaal ahluhaa ehelkeeduna muslixuuna kuwo wax hagaajinaya ay yihiin bidulmin iyaga loogama jeedee macnaha dulmi xagga alle kaga yimid ilaahay kuma halaago oo ay bidulmin minhu lahaa macnuhuna waxa weeye yacnii ummad ilaahay kuma halaago isagoo dulmiyaya oo daalim ku ah iyadoo ehelkeedii ay wax hagaajinayaan oo khayrkii iyo wanaaggii isfarayaan xumaha iyo dembigana isu diidayaan ma suurtagal ahaa halkan waxaynu ka qaadanaynaa manaatu najaati cala alislaaxi laa cala asalaax halka badbaadadu ku xidhan tahay waa hagaajinta ee hagaagga qofka ma aha oo haddaad tidhaa anigu naftayda waanu hagaago saful awalkan galay ummaddiise ay baaba'do dan iyo muraad ka geli weydo kuwaasi cadaabkay mutaan waa soo degayaa kulligiinna waa idin wada caam yeelayaa marka waxay bulshadu ku badbaadaa oy cadaab ku soo dega kaga nabad gashaa in intooda hagaagsani intooda xun ay gacanta iska qabtaan oo wanaagga isfaraan xumahana isu diidaan carabi ahaana dee qur-aanku wuxuu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin luqa carbeed oo fasiixa eh waxa kala duwan muslixuuna iyo saalixuuna oo ilaahay ma odhan wa ahluhaa saalixuuna iyagoo hagaagsan waayo hagaag keliya lagu nabadgeli waa laakiin waxa uu ihi wa ahluhaa muslixuuna iyadoo ehelkeedu ay wax hagaajinayaan hagaajintuna waa ruuxu markuu hagaago xilka ummaddana inuu xambaaro oo dadka kalena uu hagaajiyo haddii kale dembiga ay samaynayaanee uu ku daawanayo cuquubada ka dhalataa isagana waa ku dhacaysaa walow ha dhow nin walba niyadiisa iyo camalkiisaba ha lagu soo bixiye laakiin kolka hore way wada caam yeeli wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahanin nebi maxamedow liyuhlika kii halaagaya rabbigaa ma ahanin alquraa magaalooyinka waxaa loo jeedaa ay ahluhaa dadka magaalooyinka ku nool rabbi kii halaagaya ma ahaanin bidulmin dulmi uu dulmiyayo mid ku halaagaya rabbi ma ahaanin walxaal ahluhaa magaalooyinka ehelkeedu muslixuuna kuwo wax hagaajinaya ay yihiin oo dacwaddii iyo xilkii waxa weeyaan diinta xambaaray alla waxau ihi walow shaaa rabbuk rabbigaa hadduu dooni lahaa nebi moxamedow ma doonine la jacalo wuxuu ka yeeli lahaa annaasa dadka ummatan ummad ummadoo waaxidatan keli ah yacnii rabbi hadduu dooni lahaa ummadda oo dhan wuxuu ku midayn lahaa hanuunka iyo diinta iyo tawxiidka oo kumay kala baydheen mashiicadani waa mashiica qadariya waayo ilaahay ummadda dhammaanteed waa ka doonay sharci ahaan inay wada hagaagaan oo wada hanuunaan marka mashiicada sharcigii waa caam kulli ummadda wada hanuunaa la yidhi oo qofyuu idinka habaabin laakiin qadarka kownigaa sidaa ka duwan oo qadarka alle kuma dareerin oo ilaahay ma qadarin kulligood inay wada rumeeyaan laakiin rabbi wuxuu qadaray inay gaalo iyo muslimiin u kala qaybsamaan oo huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'min alla waxau yidhi markaa walow shaaa rabbuk rabbigaa hadduu dooni lahaa ay jacla annaasi ummatan waaxida yacnii dadkii inuu ummad keliya ka yeelo diinta ku midaysan sidaa rabbi hadduu dooni lahaa inuu qadaro la jacala waxa uu ka yeeli lahaa annaasa dadka ummatan ummad buu ka yeeli lahaa ummadda oo waaxidatan keliya oo ku midaysan iimaanka iyo diinta waxay la mid tahay walow shaaa allahu la jamacahum cala alhudaa alla hadduu dooni lahaa ma doonine hanuunkaabuu ku kulmin lahaa oo cidiba ma habowdee alla waxau yihi walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan dadku mukhtalifiina kuwa iskhilaafaya ka zuuli maayaan oo diintii ku kala tegaya ilaa man ciddii mooyaane raxima uu u naxariistay rabbuka rabbigaa nebi moxamedow cidda rabbigaa u naxariistay mooyaane inta kale kama zuulayaan diinta inay isku khilaafaan oo ku kala tagaan ilaahay waxau ihi walidaalik kaa la soo sheegay baana khalaqahum alla u abuuray oo yacni waxaa loo abuuray inay sidaa u kala qaybsamayaan baa ilaahay u qadaray oo huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'min wa tammat way dhammaystirantay kelimatu rabbik rabbigaa kelmaddiisu nebi maxamedow waa taam noqoto waa dhammaystirantay wahya u soo qadar kelimadaa rabbi ee taamka noqotee hore rabbi uu xukumay waxa weeye la amla'anna wallee waan ka buuxinoo waan ka buuxin jahannama jahannama min aljinnati jinka iyo wannaasi dadkaba waan ka buuxin ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood marka cumuumkanna waxa dee caddaynaya waa minman tabicaka minhum ajmaciin yacni waa ciddii uun ibliis ka raacda insiga iyo jinka uunbaa laga buuxinayaa laakiin cidda aan raacin ee dee rasuulka rumaysa dee laga buuxin maayo jahannamo geli maayaan jalaaludiin asuyuudi waxa uu soo qadarayaa walidaalika khalaqahum ay ahla alikhtilaafi lahu wa ahla alraxmati laha dadka iskhilaafka loo qadaray wuxuu abuuray iskhilaafkaasoo waa iskhilaafayaanoo sidaasaa loo qadaray dadka raxmadda iyo wanaagga loo qadarayna iskhilaafi maayaanoo raxmaddaasaa loo abuuray marka walidaalika khalaqahum dee uurka hooyadaabaa lagu qoray ashaqiyun am saciidun shaqaawadiyo sacaadada qolo walbana wixii hore loogu qadaray ee loo abuuray uunbay maraysaa laakiin acmaashay samaynayaan qadarka ilaahay way waafaqaysaa uunoo dee wixii rabbi qoray kama baydhi karaane laakiinse kuma khasbanee ikhtiyaarkooda ayaa nin walba labada dariiq tow doono u dooranaya oo dee ruuxna foodda lasoo qaban maayo xaqa uunbaa laguu bayaamiyey marka walidaalika khalaqahum waa qolo walba wixii loo qadaraa loo abuuro ka baydhi mayso ahla alikhtilaafi lilikhtilaaf wa ahla alraxmati lilraxma walidaalik ayaa marxuumiinta loo naxariistay diintay isku khilaafi maayaana waa ku kulmayaanoo gacmahay isku qabsanayaan alla waxau ihi wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak wa kullan waxaa lagu nasbinayaa ficilka dambe ee naqusuda macnuhuna waxa weeyaan ay wanaqusu calayka nebi moxamedow korkaaga waxaanu kaaga qisoonaynaa oonu kaaga warramaynaa kullan ay kulla maa yuxtaaju ilayhi wax alla waxa loo baahan yahay baanu kaaga qisoonaynaa oo min anbaa'i rusuli rususha wararkeedii ka mid ah yacni wax allo wixii aad u baahan tahay ee dadku diin ahaan iyo duunye ahaan iyo dhinac walba loogu baahan yahay nafci u leh ayaa wararkii ambiyadii hore lagaaga warramayaa oo lagaaga qisoonayaa marka kullantu sidii tii hore tanwiintani waa tanwiinulciwadoo mudaafi ilayhi maxduufa ayay beddel ka tahay soo qadaristiisuna waa taa aynu soo qadarray sida jalaalaynkuba uu soo qadarayo oo wanaqusu waanu kaaga qisoonaynaa calayka korkaaga nebi moxamedow waanu kaaga warramaynaa kullan ay kullamaa yuxtaaju ilayh wax alla wixii loo baahan yahaanu kaaga warramaynaa waxaa loo baahan yahay oo min ambaa'i rusuli rususha wararkeedii ka mid ah maa shay baanu kaaga qisoonaynaa maadu waa badelun min kullan ila naqusudu kullan bay nasbisay markaa kullantiibaa maa laga bedelayaa oo waxaanu kaaga qisoonaynaa wax alle wixii loo baahan yahay wararkii ambiyadii hore ah ka bedelo maa shay baanu kaaga qisoonaynaa oo aanu kaaga warramaynaa shaygaasoo nuhabitu aanu ku sugayna bihi shayga fu'aadaka qalbigaaga oo wararkii ambiyadii hore marka lagaaga warramo waad ku laab qabowsanaysaa oo niyadda iyo qalbigu waa kuugu degayaa wajaa'aka waxaa kuu yimid nebi moxamedow fii haadihi ay fii haadihi alambaa'i walaayaat wararkan ambiyada iyo aayaadkan lagaaga yacni lagugu soo dejiyey dhexdooda waxa kuugu yimid alxaqu xaqi ayaa kuu yimid iyo wa mawcidatun waano iyo wa dikraa xasuusin oo lilmu'miniina kuwa mu'miniintaa u sugnaatay wa qul waxaad tidhaha nebi moxamedow liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa laa yu'minuuna aan rumaynayn icmaluu camal fala dhe calaa makaanatikum sidiinna iyo dariiqadiinna ku camal fala waa hanjabaad iyo goodi maaha fasax la siinayo sow diinta maydaan diidin sidiinna ahaada oo dariiqadiinna ku camal fala innaa annaguna caamiluuna waxaanu ku camal falaynaa sidayada iyo diintayada iyo dariiqadayada xaqa ah waintadiruu suga ee caaqibata amrikum arrinkiinna cidhibdembeedkiisu halka uu ku dambeeyo iyo cadaabka idinku soo degi doona suga innaa annaguna muntadiruuna kuwa sugayaanu nahay waxa idin hela eh welilaahi alla ayuunbay u sugnaadeen haybu samaawaati samooyinka waxa ku maqan oo hayb waxaa bannaan in laga dhigo jamcu ghaayib oo ismi faacil lagu jamciye hayb marka walilaah alla waxaa u sugnaaday haybu samaawaati samooyinka waxyaabaha ku maqan iyo waalardi dhulalka waxa ku maqan ayaa rabbi u sugnaaday wa ilayhi ay ilallaah ilaahay xaggiisa uunbaa yurjacu loo celinayaa alamru arrinka kulluhu dhammaantii ee facbudhu keligii caabud nebi allow oo cid kale ha la wadaajinin oo watawakal tala saara calayhi korkiisa oo cid kale ha tala saaranin wamaa rabbuka rabbigaana ma ahanin nebi moxamedow bikaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan kol haddaanu mooganayna nin walba abaalkiisa ayuu ka waraabinayaa oo ina allaha yumhilu walaa yuhmil ilaahay waa u seeto dheereeyaa daalimka mase moogano oo ma iloobe eh markuu qabtaanu sii daynayn oo qabasho daranna uu qabanayaa aayaddan suuratu huud u dambaysa waxaa ku sugan shan jumlo ama shan weedhood oo mid walba macnaheeda si dhammaystiran uu kaamil u yahay oo ay mudan tahay keligeed in waxa weeyaan muxaadaraad iyo khutab laga gunto waxa ugu horeeya jumlada hore waxay tahay waa shan jumle walilaahi haybu samaawaati waalardi taqdiimka jaara majruurka khabarka alla soo hormariyeyna wuxuu tilmaamayaa xasri iyo koobis macnuhuna waxa weeye ilaahay oo keliyaa og cirarka iyo dhulalka waxa ku maqan halkaa ruuxa muuminkii waxa uu kala baxayaa caqiidada saxdee ah wax maqan ilaahay mooye axad kale inaanu ogeyn laa nebiyan mursalan walaa malakan muqaraban walaa weliyan saalixan malag la soo dhoweeye iyo rasuul la soo diray iyo weli saalixa midna ma oga oo xataa rasuulka waxa loo waxyooda uunbuu ka ogyahay qeybka intaa qadarka looga sheegay laakiin qeybka mutlaqa ah ma oga oo waxa weeyaan caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin suuratu waxa weeyaan suurat ljinni waa kii rabbi ku lahaa subxaanahu wa tacaala ilaahay waa ka og waxa maqan mana tuso qeybkaa maqan oo ma daalacsiiyo rasuul uu raalli ka noqday mooyaane rasuulkuna intaa looga sheegun buu ka ogaya wax kale kama oga jumlada labaad wa ilayhi yurjacu lamru kulluh mustaqbalkaaga adduunye aada hiigsanayso mustaqbalkaaga aakhire ee kuu dambeeya arrinkaaga oo dhan adduunye iyo aakhiraba allun baa loo celinayaa oo taladaada iska leh marka haddaad adduunyo mustaqbal wanaagsan doonayso allahaaga ateec waayo arrinkaaga alluunbaa haya haddaad aakhiro derajo iyo meel wanaagsan doonayso allahaaga ateec waayo aakhiro amarkeeda alluun baa haya wa inna lanaa lal-aakhirata waaluulaa if iyo aakhiraba allah iska leh oo siduu doono ugu taliya marka haddaad adduunyo doonaysa inay kuu hagaagto ilaaha gacantiisa ay ku jirto isaga ateec oo u hoggaansan isagaa markaa ifkaaga iyo aakhiradaadaba islaaxine facbudhu jumlada saddexaad waa cibaadatullaahi waxdah ilaaha taladaada iyo amarkaaga iyo abuuristaadaba leh cibaadada u badhax tiro oo cid kale ha la wadaajinin cid aan waxba kuu qaban inaad cibaadadii ilaahay wax ka siisaa waa gardarre gar ma aha jumlada afraad watawakal calayh adigoo asbaabta bannaan ee sharciga ah samaynaya haddana arrin walba alla u tala saaro waayo alle haddaanu ku waafajin tallaabo rogi maysid oo meelna gaadhi maysid jumlada shanaad ee u dambaysa waa goodi wacdun wa waciid waa ballanqaad iyo goodi isku jiro oo wamaa rabbuka bikaafilin camaa tacmaluuna rabbigii rabbigaa nebi maxamedow ma moogana waxaad samaynaysaanoo dee kuwa wanaagga samaynayaana abaal bay leeyihinkaasi waa wacdi kuwa xumaha samaynayaana cadaab bay leeyihinkaasina waa waciid bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam raa tilka aayaatu lkitaabi almubiin suuratu yuusuf waa makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo koob iyo toban aayadood ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku bilaabay xuruuftii muqatacaadka ahayd ee suwarka qur-aanka qaarkood ay ku bilaabanayeen oo ah alif laam raa allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa ogoo garanaya xuruufta muqatacaadkae alif baataasa'da xuruufteedii ka mid a muraadku alla uga jeeday isagaa ogoo garanaya alla waxau idhi tilka taasi waa ishaaratun ilaa aayaati haadihi suura waxaa la tilmaamayaa waa aayaadka suuraddani ishaarada baciid waxaa looga dhigay bucdi ama fogaansho loogu tilmaamayaana waa bucdi macnawi ahoo waa liculuwi maqaamihi wa bucdi martabatih maqaamkiisaa qur-aanka sarreeya walow gacmahaaga midaad ku hayso ku ag yaallaba ha noqdee derajadiisaa cirka ku shareeran oo sarraysa oo aan sokayn allah waxau idhi tilka taasi la tilmaamayaa waa aayaadka suuraddani aayaatul-kitaabi kitaabkani qur-aanka aayaadkiisii weeyi kitaabkaasoo almubiini xaqa baadilka xaqa iyo baadilka kala bayaaminaya oo kala caddaynayey oo jalaaluddiin asuyuudi waxa uu odhanayaa almudhiri lilxaqi min albaatili waa kitaabkii xaqa ka caddaynayay baatilka ee xaqa iyo baadilka kala soocayay kala caddaynayey horaanaynu usoo tilmaanno ficilka abaane ee mubiin laga keenay ismigan faacil mutacaddi iyo laasim labadaba waa noqdaa oo marka ficilka laasim laga dhigo waa kii caddaa isagu marka laakiin ficilka mutacaddi laga dhigo waa kii wax caddaynayey oo mutacaddigu waa kii caddaynayey laasimkuna waa kii isagu caddaa marka waxaa awlaysan in mutacaddiga laga dhigo waayo ka wax caddaynaya isna waa cadyaho labadii macnoba waa ku kulmayaan tilka taasi aayaatul-kitaabi kitaabkani qur-aanka aayaadkiisii weeyi kitaabkii almubiini xaqa caddaynayee baadilka ka caddaynayey inna annaguba alla u yidhi anzalnaahu waanu soo dejinnay kitaabkani qur'aanka ah qur'aanan xaal uu yahay qur'aan kaa la akhriyayo qur'aankaasoo carabiyan carabi loo nisbeeyo af carabeed ku soo degay oo carabi ah maxaanu qur'aan carabiya uga yeelnay qur'aankaanu soo dejinnay munazalka ah lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aa u fahamtaan oo macaanidiisa u garataan allah waxau idhi naxnu annagu naqusu waanu kaaga qisoonaynaa calayka adiga nebi maxamedow oo waanu kaaga warramaynaa axsana alqasasi sheekooyinka iyo qisooyinka kii ugu wanaagsanaa baanu kaaga qisoonaynaa bimaa awxaynaa maadu waa masderiyo ficilkana masder ka keeno bimaa awxaynaa ay bisababi iixaa'inaa waxyiga aanu kuu waxyoonnay ilayka adiga aanu kuu waxyoonnay sababtiisa ayaanu kaaga qisoonanaa qisaskan haadaa kani aanu kuu waxyoonnay alqur'aana ee qur'aanka ah yacni bimaa awxaynaa ilayka ay bisababi iixaa'inaa ilayka haada alqur'aana waxyiga aanu kuu waxyoonnay qur'aankani sababtiisa ayaanu kaagaga qisoonaynaa axsana alqasas wain kunta intu waa mukhafafa min ahaqiile ay wa ina alamra waasha'na xaalkiiyo arrinkuna waxa uu yahay kunta waxaad ahayd nebi muxamedow min qablihi ay min qabli haada aliixaa waxyigaa aanu kuu waxyoonayno hortii waxaad ahayd la min alghaafiliina mid moogan qasaskan iyo wararkan oo warba umaad hayn manaad joogin dee xilligay dhacayeen macnuhu markaa waxa weeyi qisooyinka ugu wanaagga badan waxaannu kaagaga qisoonaynaa qur-aankananu kuu waxyoonana sababtiisa oo qur'aanka laguugu sheegayaa adiga hortaa wixii dhacay ilan waad mooganaydo goobjoog maad ahayn oo nebi yuusuf iyo walaaladii dhexdooda wixii dhacay lamaad noolayn la wakhtina maad ahayn waxaad se ku ogaatood uga warramaysaa qur-aankaanu kuu waxyoonnay ayaa lagugu qeex oo lagugu caddeeyey qisadii baa markaa bilaabmaysa id qaala yuusufu liabiihi yaa abat wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala uu yidhi yuusufu nebi yuusuf liabiihi aabbihii uu ku yidhi yacquub yaa abati aabbahayow innii anigu ra'aytu waxaan ku riyooday axada cashara koob iyo toban kowkaba oo xidigood washamsa iyo cadeedda iyo walqamara dayaxa ra'aytuhum waan ku riyooday intaasoo dhan saajidiina iyagoo ii sujuudaya lii aniga waxaan ku riyooday koob iyo toban xidigood iyo dayaxa iyo cadeedda oo ii sujuudaya qaala waxau idhi yacquub oo nebi yuusuf aabbihii ah yaa bunaya wiilyarowgaygiyow waa taskhiiru taraxum inakaygi yaraayow laa taqsus ha u sheegin ru'yaaka riyadaadanaad aragtay calaa ikhwatika walaaladaa ha uga sheekaynoo ha u sheegin oo fayakiiduu dabeed ay ku dhagraan waa jawaabu nahyiga haddaad u sheegto dabadeed ay ku dhagraan laka adiga kaydaa dhagrid oo shirqool ay kuu dhigaan waayo ina shaydaana shaydaanku lilinsaani insaanka caduwun cadow buu yahay cadowgaasoo mubiinun ay bayinu alcadaawa cadaawadiisu ay caddahay amase caddaysanayaba oon cidna ka qarsanayn cadaawaddu u qabo waxaa nebi yuusuf aabbihii yacquubu u sheegay riyada uu arkay waa koob iyo toban xidigood iyo cadeediyo dayaxu u sujuudaya xagga dambe ayaa iyadoo faahfaahsan ay ku iman doontaay oo ta'wiilkeeda ama tafsiirka riyadan ama cabiriddeedu waxa weeye waa walaaladiisii koob iyo tobanka aylan labiyo toban bay ahaayeen isaga marka lagu daree koob iyo tobankii walaal ee la dhashay iyo aabbihii iyo hooyadii ayaa sujuud u dhici doona markay u iman doonaan isaga oo boqor noqday oo masar oo dhan u talinaya marka ay u yimaadaan cadeedda waxaa la yidhi markaa maadaama xagga macnaha mu'anas ka tahay hooyada lagu awilayaa qamarkuna maadaama uu mudakar yahay aabbihii marka aabbihii iyo hooyadii iyo koob iyo tobankii walaal inay sujuud u dhacayaan weeyaan tacbiirka riyadani haddaba nebi yacquub oo dee waxii ku soo degayey markiiba wuxuu ogaaday oo u caddaatay arrinta inakiisa yuusuf wax saalan inaanay ahayn oo yuusuf arrinkiisu uu kor noqonayo oo nebi uu noqonayo oo derajo sare uu gaadhayo waxaa kaloo uu garanayey nicmada addoommada lagu galladaysto inay isku xasdaan aadamaha iyo addoommadu oo nicmada waxaa la yidhahdee likulli dii nicmatin xaasid oo ama kullu dii nicmatin maxsuudun oo nicmada waa la ysku xasdaa markaa wuxuu yidhi war walaaladaa ha u sheegin si aanay xasad dartii waxa weeyaan dhagar iyo shirqool kuugu dhigin sidaasuu yidhi markaa ha u sheegin waxaa kaloo halkaa laga qaataa dee ruuxa wixii loogu nicmeeyey wax kastoo la siiyaa hadduu noqdo i arkay i maqlay dee waxaba suurtowda in nicmadii ay ka baaba'do ama xasad iyo xumaanba lagu dhibaateeyo ama cayn iyo iliba ay ku dhacdo maantana halkii la istaagaba cuntadii la cunaba meeshii la marayaba xataa hadduu baddii ku dabaalanayo meel alla meeshii la marayo facebookii baa lasoo dhigaya marka dee way idinka arkay dadkiina way imtixaaman yihiin oo cuduradii iyo dhibaatooyinkiina farahay ka baxeen marka waxyaabaha isha keenayay ka mid tahay dee fartaad fiiqdaba haddaad facebooka dhigto waxa weeyaan hadhow laa taluumanna ilaa nafsak naftaada mooyaane cid kalaha canaananin wixii kugu dhaca allah waxa yihi wakadalika yejtabiika rabuka wayucallimuk marka waxaa laga qaadanayaa dee qisadan ruuxu nicmadiisa intuu qarsan kara inuu iska qarsado wax walba bannaanka iyo badka ha soo dhigin waxyaabaha alla ku siiyey intaad asturi karta astur taa macnaheedu maaha dee inaad ka gaaloobayso ama aad dafirayso oo nicmada inaad naftaada ka muujiso oo ehelkaaga ka muujiso oo ilaahay ugu mahadnaqdo waa wax la doonayo laakiin bandhigan dee waxa weeyaan xadkabaxa meel walba taalla ayaa la diidayaa wakadalika yejtabiika rabuka wayucallimuka min ta'wiili laxaadiid allah waxau yihi wakadalik ay kama jtabaaka rabuka lihadihi ru'ya sida jamalku uu futuuxaadka kusoo qadarayo ay kama jtabaaka rabuka lihadihi ru'ya yuusufow sidaa rabbigaa riyadan kuugu doortay ilan yacquub riyadu waxa ay ka hadlayso wuu fahmaye siduu riyadaaba rabbigaa kuugu doortee uu kuu tusay oo kale ayaa yejtabiika uu kuu dooranayaa rabbuka rabbiga oo nebinimo laguugu dooranayaa wayucallimuka waxaanu ku barayaa rabbiga min ta'wiili alaxaadiid wararka iyo sheekooyinka fasiraadoodaa rabbi ku barayaa oo riyooyinka waad cabbiraysaa kutubtii samaawiga ahaydna macaanidooda iyo wixii ku yaalay waad fasiraysaa oo waad caddaynaysaa wayutimu waa dhammaystirayaa rabbi nicmatahu nicmadiisa ayuu ku dhammaystirayaa calayka korkaaga yuusufow korkaaga ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmadiisa ku dhammaystirayaa wa calaa aali yacquub nebi yacnii yacquub aalkiisana korkooda ilaahay nicmadiisii waa ku dhammaystirayaa kamaa atamahaa siduu ugu dhammaystiray calaa abaweyka min qablu labadaadii waalid ee hore ee ibraahiima nebi ibraahiim ahaya wa isxaaqa isxaaq ina rabbaka caliimun xakiim markii uu waxa weeyaan inankiisii la dardaarmay u laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan uu ku yidhi ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inuu nebi yuusuf dooranayo oo sidaa riyadaaba loo tusay ee waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu doortay inuu nicmadana korkiisa ku taamyeelayo nicmada ugu horaysaa waa nicmatu nubuwa waa nicmadii nebinimada oo nicmo laysa siiyo dee nebinimo wax ka qiimo badan ma jirto waa nicmo diineed marka horta nicmadaa nebinimadee diineed rabbigaa wuu kuugu deeqayaa oo nebi baad noqonaysaa sidoo kale nicmatu dunyaa nicmo adduunyana rabbi waa kuugu deeqayaa oo dee boqorkii masar oo dhan iyo hareeraheeda ka talinayey ayaaba alla uu kaa dhigi doonaa oo jeelkii marka rabbi kaa soo saaro ee ceelkaa gunta laguu dhigay lagaa soo bixiyey lagaa soo badbaadiyo talada masar oo dhan iyo mulkigeedaba adaa la wareegi doona oo u talin doona waa nicmo diineed wa calaa aali yacquub ree yacquub oo dhanna korkooda nicmadiisa ilaahay waa ku taam yeelayaa oo nicmooyinka ugu waaweyne rabbi u galay ree yacquub waxa ka mid ah nebi yacquub laga soo bilaabo ilaa laga soo gaadhayay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam intii ka horraysay oo dhan ambiyada reer banu israa'iil loo soo diraya waxay ahayn min awlaadi yacquub tafiirtii nebi yacquub ayuunbay ahaayeen ambiyaau bani israa'iil taasaana nicmo ugu filan kamaa atamahaa calaa abaweyka min qablu sidii horeba labadaadii waalidee hore rabbi ugu taam yeelay nicmada nebinimada oo ibraahiim iyo isxaaq oo ibraahiim waa awowgiisii labaad yacquub isxaaqna ee waxaan u jeedaa yuusuf isxaaqna waa awowgiisii hore waayo dee yuusuf waa yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahiim oo yuusuf waa ina yacquub yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim marka ibraahim iyo isxaaq waa awowyadii walidaalika yuusuf nasab lagu abtirsado kii ugu qiimo badnaabaa alla ka dhaliyey oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa markii la weydiiyey man akramu nnaas fa yuusufu nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibnu nabiyillaahi ibnu khaliilillaah haddii sharafta nasabka iyo dhalashada la doonayo haddii diinta la doonayo waa taqwo iyo alla ka cabsi laakiin sharafka wada dhalasho iyo nasab haddii la doonayo yuusuf waa ina nebi ilaahay oo ina nebi ilaahay ka sii ah oo ina nebi ilaahay ka sii ah oo ina khaliilullah oo ibraahiima kii alla u doortay mid ku abtirsanaya ah macnaha waa nebi nebi u dhalay nebi u sii dhalay nebi kale u sii dhalay nasabkiisoo dhan waa silsilada ambiyada ku taxan waxaa kaloo dee nicamta waxa weeyaan loogu nicmeeye ka mid ah in nimankaa reer banu israa'iil dee ambiyada ugu badan dhexdooda laga soo saaray boqorana laga yeelay oo dee waataynu soo marray id jacala fiikum ambiyaa'a wa jacalakum muluukan ambiye fara badan baa dhexdiina laga soo bixiyo boqorrana waa laydinka yeelay waa nicmo adduunyo iyo nicmo diineed oo isbarkan oo wada socota allah waxau ihi wakadaalik ay wakama jtabaaka lihaadihi ru'ya sida rabbi uu riyadan kuugu doortay oo kale ayuunbaa yejtabiika uu kuu dooranayaa rabbuka rabbigaa nebi moxamed yacni rabbuka rabbigaa yuusufow waa qisadii yuusuf calayhi salaam oo wa yucallimuka uu kuu barayaa min ta'wiili alaxaadiidi wararka fasiriddooda iyo cabiridoodana uu kuu barayaa wa yutimu waanu dhammaystirayaa rabbi nicmatahu nicmadiisa diineed iyo adduunyaba calayka korkaa wuu ku dhammaystirayaa wa calaa aali yacquuba ree yacquub korkoodana waa ku dhammaystirayaa nicmadaa diineed kamaa atamahaa siduu ugu dhammaystiray nicmada calaa abaweyka labadaadii waalid min qablu hore ee ibraahiima ibraahiim ahaa iyo wa isxaaqa isxaaq waayo ina rabbaka rabbigaa caliimun waa kii ogaal badan xakiimun ee xikmad badan laqad kaana alla ilaah waxaa ahaa fii yuusufa ay fii qisati yuusufa nebi yuusuf qisadiisa dhexdeeda waxa ku sugnaaday oo ahaa iyo wa ikhwatihi walaaladii qisadooda waxa ku sugnaaday oo yacni qisadaa dhexdeeda ahaaday aayaatun calaamado lagu cibro qaato waxaanay ugu sugnaadeen lisaa'iliina kuwa waraysanaya ee warkooda weydiinaya ee doondoonaya alla ilaahay qisada nebi yuusuf iyo walaaladii dhex martay aayado lagu cibro qaato ayaa ugu sugan wadkur xusnabi allow id waagii qaaluu ay yidhaahdeen yacnii ikhwatu yuusuf weeyaan walaaladii yuusuf la dhashay ayaa waxay isku yidhaahdeen fii maa baynahum iyagaa ku wada hadloo isku yidhi dhexdooda wadkur xus dadkana u sheeg id waagii qaaluu ay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf waxay isku yidhaahdeen iyagoo iyagu dhexdooda wada hadlaya la yuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii binyaamiin oo la bah ahaa ayaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilaa abiinaa xagga aabbaheen oo minnaa innaga looga kalgacayl badan yahay yuusuf iyo walaalkii ayaa aabbaheen inaga jecel yahay oo laba akhuuhu maxay u leeyihiin ila iyagaba waa walaalkood oo yuusuf iyo walaalkii binyaamiinba dee iyagana waa walaaladood waxay uga jeedaan wa akhuuhu shaqiiquhu waa walaalkiisii ay isku bahda ahaayeen waayo awlaadan labiyo tobankee yacquub u dhalay tobanna isku bah bay ahaayeenoo kuwa waaweyn bay ahaayeen yuusuf iyo binyaamiinna isku bah bay ahaayeenoo kuwa yaryar ayay ahaayeen oo tobankaa hore hooyadood markay dhimatay ayaa waxa weeyaan yuusuf markaa habaryartoodu guursaday oo labadan kale ay u dhashay id wakti qaaluu ay yidhaahdeen la yuusufu walaasheed baan ujeedaa cafwan waa xigsiisanka taynu odhan jiroo kalean filaya markaa habaryar maaha waa sabqulisaaneh markii ay hooyadood dhimatay bahdii weynayd walaasheedii ku xigtay ayaa u guursadoo labadanna usii dhalay marka waxay yidhaahdeen id qaalu wadkur xus id waagii qaaluu ay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf la yuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii binyaamiin ayaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilaa abinaa xagga aabbaheenoo mina inaka xaggeenna looga kalgacal badan yahay oo labadaasuu inaga jecel yahay walxaal buu inaga jecel yahay naxnu inaku cusbatun koox aynu nahay oo aynu kana fara badan nahay kana itaaliya awood badan nahay oo kuwa shaqaynaya wax walba qabanaya aynu nahay waxay yidhaahdeen inna abaanaa aabbaheen la fii dalaalin baadi dhexdeed buu ku sugan yahay baadidaasoo mubiinin ay bayiinin cad ugama jeedaan diin ahaan buu u lunsan yahay waayo yacquub waa nebiyo hadday dalaal ku sheegaan waa ku gaaloobayaan laakiin waxay uga jeedaan ay la fii khata'in fii ra'yih waxa uu kaga sugan yahay gaf ra'yiga iyo doorashada uu doortay labadan ee innaka uu inaga doortay macnaha sidii saxda ahayd wuu seegan yahoo muu asiibin bay u jeedaan dalaalka waa khata fi ra'yi waxay yidhaahdeen uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila oo yuusuf maxay ugu gaar yeeleen ilan la yuusufu wa akhuuhu bay ahayde liannahu akharu xubban cinda alab waayo yacquub wuxuu aad u sii jecel yahay waa yuusuf saasay gaar ula soo baxeen waxay yidhaahdeen markaa uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila aw itraxuuhu ama ku tuura ardan ay biardin baciida nascu lkhaafid baa lagu nasbiyeeye dhul durugsan oo fog ama ku tuura yacnii ama dila ama mastaafuriya oo meel aanu ka arag aabbihii ku tuura yakhlu waxa idiin bannaanaanaya markaa lakum idinka wajhu abiikum aabbihiin wejigiinnaa idiin bannaanaan oo meel kala daymoon maayo idinku markaa idin jeclaan wa takuunuu waxaanad ahaan doontaan min bacdihi ay min bacdi qatlihi aw tarxihi markaad yuusuf dishaan ama aad durkisaan dabadeed waxaad noqon doontaan qowmaa qoloqoladaas oo saalixiina wanaagsanoo waa toobad keeni doontaan waxaa la yidhi tanna waa waa xiilatu ibliiso xeeladda iyo tabta uu ibliis dadka ku lumiyaa ah iska samee maantoo dembaab waa toobad keeni doontaaye oo yaa kuu ballan qaaday inaad toobad keeni doonto oo yaa kuu damaanad qaaday xataa haddaad toobad keento in laga aqbali doono marka waxay isku yidhaahdeen markaynu ka takhallusno wa takuunuu min bacdihi qowman saalixiina aayarun baynu toobad keeniyo dad wanaagsan baynu dabadii noqon qaala waxau ihi qaa'ilun mid yidhaahdo oo minhum iyaga ka mida walaaladii yuusuf laa taqtuluu ha dilina buu yidhi yuusufa yuusufo wa alquuhu waxaad ku tuurtaan oo ku ridaan fii khayaabati aljubbi ceelka salkiisa hoose gunta u dhiga yaltaqidhu waxa qaadani asayaara yaltaqidhu bacdu sayaara yaltaqidhu waxa qaadani bacdu sayaarati kuwa socotada ah qaarkood baa qaadane ceelka gunta u dhiga oo ha dilina waa in kuntum haddaad ahaateen faaciliina kuwa sidaa samaynaya waa iga tale haddaad yeelaysaan hadilina ee ceelka ku rida socotada qaarkood baa qaadan doonee tii bay markaa isla go'aansadeen inay ceel gunta u dhigaan oo dilkii waa iska daayeen qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbahayow maa laka maxaa kuu sugnaadee laa ta'mannaa aanad noogu aaminayn calaa yuusufa yuusuf laa ta'manunaa ama laa ta'mannaa oo fadxo khaalis ah iyo ishmaamoo iyadoo fadxo la akhriyayo haddana debnaha in laysku soo ururiyo sidii wax godaal la akhriyayo kale laakiin fadxo loo noqdo waa ishmaam marka qiraa'aadkaasoo dhan waa la akhriyey iyo fadxo badhax tiran ama waxa weeyaan laa ta'manunaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaanaa aabbahayow maa laka maxaa kuu sugnaaday ee laa ta'mannaa aanad noogu aaminayn calaa yuusufa yuusuf wa innaa anagu lahu yuusuf la naasixuuna kuwa u khayr miiraya oo la talinayaanu nahaye waxaa ka muuqata cibaaradan maxaad noo aamini laadahay inuu hore in badan ugu diiday marka markay ka quusteen baa maanta hadalka ay ku adkaynayaan waxay ku yidhaahdeen arsilhu yuusuf dir macanaa annaka la jirkayaga dir oo na raaci hadan berri tooleh yartac ha iska soo qadhaabto midhaha ha nala soo gurto oo wayalcab hana soo ciyaaree wa innaa annaguna lahu isaga la xaafiduuna kuwa ilaalinayaanu nahay qaala waxa uu yidhi yacquub innii aniga layaxsununii waxay murugo gelinayaa an tadhabuu inaad la tagtaan bihi yuusuf wa akhaafu waxaanan ka baqayaa an ya'kulahu inuu cuno addiibu yaygu walxaal antum idinku canhu isaga haafiluuna aad moogan tihiin saaxibu wajhi nahaar waxa uu yihi laqanahum alcudra duuna an yashcur wa kaana balaa'uhu muukalan bimantiqih wuxuu yidhi cudurdaarkiibaabuu u sii laqimay yacquub nimankan ikhwatu yuusuf isagoon dareensanayn hadhow waxay ku marmarsiyoon doonaan ayaabuu afka usii geliyey oo usii tilmaamay balaayadii ku dhacdayna waxay ahaydun mid loo wakiishay oo looga raacay hadalkii uu ku hadlay waxaa la yidhaha albalaa'u muukalun bilmantiq yacni waxa suurowda dee dhawaqaagun in lagu raaco iyo waxaad ku hadashay marka odhaahd uu yidhi yaygaan uga baqayaa inuu cuno idinkoo moogan dee iyagoo ooyunbay u yimaadeen oo yidhi yeygii aad sheegaysaa cunay waxaad moodaa inuu cudurdaarka usii laqimay oo hore ugala sii hadlay qaaluu waxay yidhaahdeen lain akalahu haddii uu cunay yuusuf adiibu yaygu walxaal naxnu annaku cusbatun kooxanu nahay rag fara badan oo tobanah innaa annagu idan kolkaa la khaasiruuna kuwa khasaaraanu nahay culimmadu waxay yidhaahdeen murugadii kamay jawaabin innahu layaxsununii waayo iyada jawaab uma hayaan waxay kaga jawaabaan dee uma hayaan ilan wuxuu yidhi waxay murugo gelinayaba inaad la tagtaan kol hadday la tegayaan dee ma murugoonasid ma odhan karaan oo kolley waa ka murugoonayaan laakiin waxay ka jawaabeen tii labaad oo ah yaygaan ka baqanayaa inuu cuno ayay yidhahdeen siduu u cuni annakoo kooxa khasaaraa baanu nahay haddii dhexdayada uu yay ka qaato falamaa dahabuu markii ay la tageen bihi yuusufoo wa ajmacuu ay go'aansadeen oy guddoonsadeen an yajcaluuhu inay yuusuf ka yeelaan fii khayaabati aljubbi ceelka guntiisa inay dhigaan ay guddoonsadeen oo go'aansadeen hee ayaa facaluuhu jawaabka lamaada soo qadar sidii bay sameeyeen wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilayhi yuusuf halkaa ceelka guntiisa isagoo ku jira latunabbi'annahum wallee yuusufo waad uga warrami oo waad uga warrami walaalada biamrihim arrinkoodi iyo taladooda haadaa kani ah walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareensanaynba iyagoona ogeynba oo ilaabay oo yuusuf inaad tahayba aan war ku waayin oo baahii kuu keentoy masar kuugu yimaadeen wallee waxay kugu sameeyeen yaraantaadii waad uga warramay marka halkaana waxaa laga qaadanayaa ambiyada qaarkood iyagoo yar oon weli taabogelinba qabla albuluuq in loo waxyooday waayo yuusuf isagoo sabiya oo halkaa ceelka guntiisa ku jira ayaa ilaahay u waxyooday arrinkaa waad u sheegi doontaa iyagoon ogeyn waana laabqaboojin inuu ka badbaadayo halka aanu ku dhimanayn mar hadduu wakhti dambe ka warrami doono warka halkaa ka dhacay wajaa'uu way yimaadeen walaaladii yuusuf abaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaa'an waqta cishaayi xilligii cishaayigay u yimaadeen yabkuuna xaalay ooyayaan markay soo dhowaadeen ayaa qaylo iyo baroorintay qabsadeen aabbahood u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow innaa annagu dahabnaa waanu tagnay nastabiqu xaal aanu baratamayno wa taragnaa waxaanu kaga tagnay yuusufa yuusufna cinda mataacinaa alaabtayada agteedii baanu kaga tagnay fa akalahu dabeed waxa yuusuf cunay addi'bu yaygii wamaa anta adiguna maad ahaanin bimu'minin midna rumaysanaya lanaa annaga walow kunnaa aan ahaannaba ee saadiqiina kuwa run sheegaya waayo horeba waad noo tuunsanaydoo kollabana rumaysan maysid wajaawu waa yimaadeen calaa qamiisihi shaadhkiisa korkiisii waxay kula yimaadeen bidamin dhiig dhiiggaasoo kadibin been ah laftiisuba beenta caynteedii ah waa mubaalaqo iyo xeeldheeraansho ama nisbaba ka dhigoo bidamin bay kula yimaadeen shaadhkiisii dhiig dhiigga oo dii kadibin been u saaxiiba oon run ahayn qaala waxau idhi markaa yacquub waa yuusuf aabbihiiye iyo iyagoo dhanba dee waalidkii dhalaye waxa uu yacquub ku yidhi bal iskaba dhaaf yuusuf inuu yey cunay yey ma cunine sawalad waxay idiin qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiinu amraa walle arrinbay idiin qurxisay fa sabrun ay fa amrii aniga taladaydi iyo amarkaygu sabrun sabir weeyi sabirkaasoo jamiilun wanaagsan wallaahu allana almustacaanu waa ka looga kaalmaysanayo calaa maa tasifuuna waxaad tilmaamaysaanaed sheegaysaanna ilaahay baan uga kaalmaysanayaa oo iiga gargaari yacquub waxa uu ku yidhi sida jamalka uu futuuxaadka ku tilmaamayo maa axlama haada di'ba ya'kulu ibnii min qamiisihi walaa yaquddu wuxuu yidhi wariyaygani caqli badana inakaygiibuu cunayaayoo aayar intuu shaadhkii kala dhex baxo meelna isagoon ka jeexin ayuu bannaankaa ku cunayaa shaadhkiioo fayowna halkaasuu dhigayaa yaygu caqli badana macnaha wuxuu gartay markay u keeneen shaadhkii oon meella ka jeexnayn iyaga laftooda dee farsamada ilan waa la seejinayaa hadday soo googoyn lahaayeen waxoogaa shubhadu runbay u ekaan lahayd waata la yidhaahda haddaad been sheegaysana mid runta u eg bahal iska cadoo qayaxan oo geesalay ula yimaadeen marka shaadhkii oon meella ka jeexnayn markuu arkay ayuu yidhi yaygaa inakayga cunay caqli badnaaye aayarunbuu shaadhkii kala dhex baxay oo isagiina uu cunay jalaaleynku waxaa odhanayaa yacni bidamin kadibin bian dabaxuu sakhlatan walataquuhu bidamiha wadahiluu can shaqihi wa qaaluu inahu damuh waxa uu yihi waxay gowraceen waxar yar ama nayl yar waa awlaadda waxa weeyaan idaha ama riyaha labadaba waa lagu idlaaqaa sakhlada markaa nayl yar oo iduhu ay dhaleen ama waxar yar oo riyuhu ay dhaleen waxarta ama nayshaa yarba intay gowraceen ayaa dhiiggeedii ay shaadhkiisii marmariyeen oo ku dhabooqeen waxaanay iloobeen inay shaadhkii jeexjeexaan markaasay shaadhkii oo fayow intay ula yimaadeen yidhaahdeen wakaa dhiiggii oo yaygii baa cunay laakiin waa ku fahmay oo wuu gartay waja-ad waxaa timid sayaaratun socoto ayaa timid fa arsaluu dabeed waxay direen waaridahum koodii u arooraya ceelkee uga soo dhaaminayay ceelalyaday ceelka u sii dirayeen ee uga soo dhaaminayay ayay ceelkii u dirteen socotadaasi fa adlaa dabeed waxa uu ku riday oo ku sii daayey ninkii ceelalyada ahaayay dirteen dalwahu waadaantiisii ayaa ceelka uu ku sii daayo uu ku riday dabeed yuusuf oo ceelka guntiisii fadhiya ayaa waadaantii dalaq yidhoo ku soo dhacay oo soo qabsaday markuu waadaantii culayskeedii wuxuu jiidaba dee wiilkaa quruxda badan ee la yaabo oo ku jira ayuu arkay qaala waxau idhi markaa kii ceelka u soo arooray ee waadaantiisa yuusuf soo galay yaa bushraa alla bishaarooy haadaa waqtukii faxdurii xilligaagii waa kana soo xaadir yacni wakhti la bushaaraystoo la farxo alla ilaahay wakhtigeedii waa kan buu yidhi haadaakani ghulaamun waa wiil wa asaruuhu waanay qarsadeen yuusuf bidaacatan xaal uu badeecadiiyo alaab u yahay yacni qoladaa socotada ah alaabtoodii iyo badeecaddoodii intay ku darsadeen ayay qarsadeen si aan loogu qabsan wallaahu allana caliimun waa kii u ogaal badan bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan wa sharawhu waxay ku iibsadeen yuusuf wa sharawhu waxay ku iibiyeen dheh oo qoladii ka qaadatay ayaa dee waa bimacna albayco way iibiyeen oo dad kale ay ka gadeen wa sharawhu ay baacuuhu weeyaan maanta yuusuf yacnii kuwaa ceelka kala soo baxay waa iibiyeen oo bihamanin qiimo ama lacag bay ku iibiyeen qiimahaasoo baksin jaban oo yar ama liita waa waxaan naf lahayn oo yar oo naaqusa ayaa ay ku iibiyeen yuusuf ka beddeloo daraahima shilimo yar bay ku iibiyeen ama daraahim daraahimtaasoo macduudatin la tiriyo yacnii daraahim yar oo la tiriyo oo kooban ayay siiyeen oo yuusuf ku iibiyeen oo intay dee bixiyeen ay soo beddel qaateen wa kaanuu waxaanay ahaadeen fiihi yuusuf min azaahidiina kuwa ka saahiday oon dan iyo muraad ka lahayne iska tuurayay ahaadeen oo yacnii waa raaqibiina canhu kuwa aan jeclayn oon doonayn oo shilimadaa yar siistay halkan culimmadu waxay yidhahdeen damaa'irtan waxaa loo celin karaa ikhwatu yuusuf waxaana loo celin karaa sidan imika aynu maray kuwii ceelka kala soo baxay markaa sidaa aynu imika marray waa kuwii ceelka kala soo baxay haddii ikhwatu yuusuf loo celiyana macnuhu wuxuu noqonayaa dee ceelka kamabay fogayna waa u dhowaayeena markay arkeen in lala soo baxay iyagoo yaacayay u yimaadeen waxaana yidhahdeen waa addoon naga soo baxsadee waxa weeyaane keena dabadeed iyagu mabay rabin dee inay kaxaystaan oo inay iska durkiyaan oo aabbahood wejigiisa ay ka qariyaan unbay doonayeene waxay siisteen qiimo yar oo liita waayo may doonayn yuusufa inay iska durkiyaan unbay doonayeen markaa kuwa sidan sameeyey ama waa walaaladii oo ceelka ku dhowaa oo markay arkeen in lala soo baxay u yimid oo qiimaha yar siistay macnaha dadkaa ka siiye oo ka iibiyey ama waa nimankii la soo baxay oo masar markay tegeen reer masar kasii iibiyey labadaaba waa waa lagu fasiray oo damaa'irtu ikhwatu yuusufna waa u noqon karaan sayaarada iyo socotadanna waa loo celin karaa wa sharawhu waxay ku iibiyeen yuusuf bithamanin qiimo ama lacag baksin yar oo liidata ka bedelo daraahima shilimaad iyo dirhamyo ayay ku iibiyeen macduudatin la tiriyo wa kaanuu waxaanay ahaadeen fiihi ay fii sha'ni yuusufa yuusuf arrinkiisa waxay ahaadeen min azaahidiina kuwa ka zaahid oo isaga tegay oon dan iyo muraad ka lahayn fiihi damiirka yuusuf aynu u celinay qiimaha laftiisa ay siisanayaanna waa loo celin karaa oo waxaanay dan ka ahayn danba ka lahayn bay ahaayeen oo daraahimtaa yar bay ku doorsadeen wa qaala waxa uu yihi aladii kii ishtaraahu yuusuf iibsaday min misra reer masar xaal uu ka mid yahay limra'atihi haweenaydiisii wuxuu ku yidhi waa ninkii casiisu misra ee wasiirka maaliyadda ahaa ee boqorka ku-xigeenka u ahaa weeyaan ninka iibsaday waa markii yuusuf masar la geeyey ninkii iibsaday weeyaane casiisu misra wa qaala waxa uu yihi aladii kii ishtaraahu yuusuf iibsaday min misra reer masar xaal uu ka mid yahay waa casiisu misra eh limra'atihi haweenaydiisii wuxuu ku yidhi akrimii sharaf oo karaame mathwaahu ilmahan yar waxa weeyaan makaanu hoyaatinkiisa iyo nagaadigiisa wanaaji oo sharaf meel wacandaji oo fiican oo wanaaji casaa an yanfacanaa waxaa la arkaa inuu ina anfacu wax inoo taro aw natakhidahu ama aynu kaba yeelano waladaa ilmo oo waxaa ka muuqata inaanay awlaad lahayn ilaahay waxau yihi wakadaalik sidaa aanu yuusuf ceelkii uga soo saaray ee dhibkii ay walaaladii ku dhigeen iyo dhagartii aanu uga soo badbaadinay ee jeelku xataa gale aanu uga soo saaray sidaa aanu dhibaatooyinka yuusuf uga soo badbaadinnay oo ceelku ka mid yahay sidaasaanu makannaa u makansiinoo gacanta ugu gelinay liyuusufa yuusuf fil ardi dhulkii masar sidaasaanu yuusuf gacanta ugu gelinnay oo aanu madax iyo boqor isagu mulkiya oo u taliya uga dhignay walinucallimahu walinucallimahu ciladan cilo kaloo maxduufa ah ku cadaf oo lasoo qadarayo oo macnuhu waxa weeyaan linukrimahu waxaanu sidaa u samaynay si aanu yuusuf u karaamayno onu u sharafno iyo walinucallimahu si aanu yuusuf u barro min ta'wiili laxaadiidi wararka fasiraadooda iyo riyooyinka in la cabiro iyo kutubtii hore samaawiga macaanidooda si aanu u barro ayaanu sidaa ugu karaamaynay wallaahu allana khaalibun kii adag weeyaane calaa amrihi arrinkiisa ku adageen cidina kaga adkaanayn walaakina akthara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna ma oga oo arrintaa garan maayaan walammaa balaqa markuu yuusuf gaadhay ashuddahu ad adaygiisii markuu gaadhay ee uu taabogalay ee sodomeeye ilaa dhowr iyo soddon uu marayo da-da ayaa aataynaahu waxaanu siinay xukmaa xukumuu dadka ku kala xukumo oo nebinimadii aanu ugu nicmaynay ah iyo wa cilmaa cilmi ayaanu siinay wakadaalik ay wa kamaa jazaynaahu sidaa nebi yuusuf aanu u abaalmarinay oo kale ayuunbaanu najzi u abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga sameeya wallaahu aclam